barakaatu dhugoonsadayaal duurfayle a ka dhowaada warka doornamo warsan qodobada ka dheega doonta dhugoonsadayaal weybaa ku mid ahaa cudurka coronavirus oo saameyn dhaqaale kuweeladayay suuqyada caalamka xildhibaanada koonfur galbeedyo gee kuweeladeen kulinshoonka horeeyay tan imarkii shalay la dhaariya taliska ciidanka xooga ayaa sheegeentiyo ku horseedeen weeraraanku kooyidhinag al-shabaaba baarlamaanka hirshabeerena weybayo ansaxyeena geedka miisaaniyadda lamada kun iyo labaatanka ee maamulkaasa hirshabeelle ayaa kudigdii fatahaada markalanti kudhii deegaanada maamulkaasa wararkan kada dambeeyay ciidanka dowladda oo fuliyana waa oo weerar laka qaade maamulka somalilan iyo karantiile tum-ili qof olanku ku shaki cudurka corona akhbaaraadka waybanka weyne madaweynega koonfur africa oo ka dhawaaqay xaalad degdega
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
duhurnamo dhagoonsadayaal talaada ee uu taarigdana ayee ka eedanta labaatiy afarta bilo saddexaad maarso sanadka lamada kun iyo labaatanka hana soo bahayana qodobadii warka duurnamo dhagoonsadayaala ka dhawaada yoogi oo fisanga ka bilowna baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed soomaaliya oo ka kooban sagaali shan mudana iyo waa shalayna la dhaariye ama laka dhaariya xarunta baarlamaanka koonfur galbeed iyo kulinshonka horeeyay geeka weeladana us-oona shir guddoomiye xildhibaane xasan cabdinuur aadan oo ay xildhibaankan kada-da weyn baarlamaanka koonfur galbeed kulanka iyo lankukudoodae xubno qabanqaabada doorashada guddoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed iyo ku-xigeenadiisa warbaahino oo olanka kuweerna kulankaas iyo warar hoose idaacadda warsan helahay toybayo sheegaan intii xubno ka kooban tumi ishanga lan diyaariyay qabanqaabada doorashada guddoomiyaga golo wakiilada koonfur galbeed waybanaa kulanka uusahayay koo gacan sur ama gacantaage waybanaa odaytay oo xubno tumi ishanga intii lakadhaka guddiga qabanqaabadan odaytay siyatii lama xubnooda oo ku mid ee xubno geeka xaadarti kulankan ka horeeya baarlamaanka koonfur galbeed waybana la filahayeen tii guddigan iyo ka dhawaaqa maalinta beriya ee maadaama geeka iyo walwarbaahin ee lanka kuweerna keliya kulanshows iyo haayi koo iyo inka ku doodayan xubno lakadhaka kora qabanqaabyowka doorashada guddoomiyaga baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa baarlamaanka waa ero wasiir ku-xigeenka wasaaradda beero iyo waraabka maamulka hirshabeelle iyo weyba uusa sheegay inti xiligan iyo jarta oobsaka eedan intii webiga shabeelle uusa fatahaad markale ka sameeya deegaano ku tirsan maamul goboleedka hirshabeelle wasiir ku-xigeenka oo shirjarayda anqobadee warbaahino weyba uusa sheegay inti dhowaan lawaa lagada waa lagu waa la gala doonaa xilli roobaada webiga shabeellena uusa laku obsi qabanti mar kale deegaanada hirshabeelle gaar ahaana gobolka hiiraan uusa ka sameeyay fatahaad weyn oo saameyn ku weeldhada dadkii duunyada weyba goobo laku obsi qab weyba ku mid aha deegaanka deefow oo gobolka hiiraan ku tirsan iyo degmada balcadda us-oona sii hadaray wasiir ku-xigeenka iyo weyba uusa ka eedayay hay-adda fawn antiye tartanga furi waa tartanga yenenfurna ama shaqaalo hay-adda waana la sheegay intiya meelaasan lahani shaqaalo hay-ad oo ka horseeda u fatahaado deegaano horle oo lakuka obsi qaabantiusa ka fatahama gobolada hirshabeelle galmudug iyo koonfur galbeedba cudurka coronavirus oo saameyn weyn ama saameyn dhaqaale kaweeladee suuqyada caalamka iyo oona suuqyada qudaarta ee sicirka maciishada ee suuqyada magaalada baydhabo ayaa ku mid ata meelo siduwingan saameeya cudurka dilaaga ee ku dilaya guud ahaan dunida faahfaahintan way baninhaye cabdinaasir axmed mayow suuqyada qudaarta lakagadow iyo haan sicirka raashinka ee magaalada baydhabo yalaku dareemahay saameynta ku dhalatay cudurka adduunka eedka ansaameey ee coronaviruska meybana ku koye qiimo raashinka qiimo koror oo nus dollar ilaa iyo hal dollar ee dhinaga sicirka haddii una ka hormarna keelada bariiska ya suuqa baydhabo kamarahayta tumi ili meelo sokortana tumi ili tan oon ka dhakan sidii toddobaad ka hor iyo hayti korokukati maxamed sheekh cabdi mebaasu ku mid ayaa ganacsatada suuqa ka gadaw raashinka noocyadii shaldugun mebana usi sheegay inay baabuurto badeecada ee muqdisho iyo unkakooy jartay muddo unkakoyna mebana sheegay inuu ismalayay inay cudurka adduunka saameeyey sababayata qiimo kororka toddobaadkii horta raashinkii badaacada ahaanba mayboha eedayadan isbedeli sidii toddobaadkii hore ma ah haalo udurkan iyo wadamadan walaalnaka sheegahay walaa mayboha dhadhagaa ku jir oo mayboha baawurta isaasanin galaan saas darteed lagaala wati jitirin umalnay hadhowi hal doorar aan geeraan almas doorar ka darsami marka iyadan isbedeli toddobaadkan mayboha waxyaaba badan aad an ka kulmay mayaha iyadan isbedeli liibar walahay todobir gadahay ankeeraan hal doorar nus doorar meelay fuul ha tamarta saas oo kale lama doorar yala gadahay halay barre hala jirta ha kartoonka malaayka sodoy afar doorar sodoy shanga marahay sodoy sidii aywaan ankeeraan lama doolar record badaa kulli jiba maybu ahaa todobaadkan ada iyadan galowt walkaas waa siin dhinaga kale kudaarto yaa isbedela dhinaga qiimo la gadow eh laku dare mahaye mebana qaali nagaday qaro basalo baradhada sida iyo idaacadda warsan iyo aan sheegti to kumitahan raabto kudaarta suuqa ka gadow qumbaha waxaa la gelaya isbuuc horo shan kun afar kun lix kun hadda iska sidiisi afar kun shan kun lix kun waay cambaha waxaa la gelaya isbuuca horo todoba kun siyeed kun afar kun shan kun aa la gadaya todoba kun siyeed kun oo gaaray isbuucan isbuuca hore afar kun shan kun aa la gadaya isbuucan sideed kun todoba kun oo gaaray waxaa hadda soo raqiisay oo xoogaa hoos usoo dhacay oo bocorka bocorka oo bocorka oo qudaarta lagu darsado isbuuca hore waxaa la gadaya soddon afartan iyo shan soddon iyo shan soddon aa la gadaya isbuucan labaatan labaatan iyo shan oo hoos usoo dhacay xoogaa qaraha iyo bocorka halka qaraha iyo qumbaha iyo cambaha waa iska qiimahoodii baradhada iyo basashana maxay basashaa kastoo hadda xoogaa baryahan kor u kacday iyadana ewel toban iyo laba aheyd hadda toban iyo shan toban iyo lix aa la gedihaa ewelna toban iyo laba kun aheyd qiimaheeda marka hoolka qudaarta saasaan ugu ganacsanaa cambahana sideed kun todoba kun uu ku sugan yahay hadda marka horena shan kun lix kun aa la gedaay haddana toddoba kun sideed kun aa la gedaay isboondheeska tobankiisa xabo waxaan gadnaa sideed kun xabadii waa sideed boqol markii lacag ahaan loo xisaab waxay nooga imaadaa jinaale qoryooley saakow bu-aale dhinaca saako iyo bu-aal waxaa ka imaada bocorka oo kale baar dheere iyo luuq waxaa ka imaadaan basasha oo kale baradhada waxay ka imaadaa doolow qudaarta cambaha iyo maxaa la dhahaya isboondheeskan iyo qumbaha waxay ka imaadaan jinaale qaraha wuxuu ka imaadaa qoryooley iyo dhulka kasii xagee buulmareeri kuntuwaari meel la dhaho saasay dhooweydaas kore inooga kor imaada annaga intaa fadhinaaba hoolkaan wax ku gadnaa insha allah cudurka coronavirus yaa halisgeliya nololo kumanaandad ee oo uun amoodii meelo boqolaal kalena iyo la xanuunsiiyin meebana suuqyada caalamka ku jare hoosandhiyow dhiniga dhaqaalo eh oo cudurka sababun iyo
wararka karoonanteenu kubana wasaaradda caafimaadka somalilan ayaa la wareegtay ilaa dadirow tum ili qof oo lankuku shakiya cudurka corona kanas oo diyaarado ethoobiya iyoha ka dajiday garoonka diyaarado cigaal ee magaalada hargeysa dadkan oo la waa laka qaadi baabuurta ambalast ee wasaaradda caafimaadka somalilan yaan diyaaraday garoonka iyo weybaa la marsiiyayaa marxalada dhinaga karantiilka iyo-ona muddo tum ishan ber waa tumi afar ber la kahayi doona dadkana miirlanka taragalintaliga karantiile dadkalanku ku shakiya inti uyo qaban cudurka corona dadkan oo dhammaantiyo soomaaliya iyo weybayo kakooyana wadamada maraykanka ingiriiska weybana iyo saarnaayana diyaaradda etoobiya duulimaadshee yee kakooyasa inta badana dhinaga iyo somalilan wasiirka wasaaradda arrimo guuda somalilan iyo weyba uus warbaahinta aan sheegay intee la mamnuucinti dadka iyo iniska kooyana meelo dadka naniska kooyo sida xaflado iyo shirarka weyba uus sheegay wasiirka intee laku bilaaba maalinta beryaye ee magaalooyinka somalilan iyo la jeedi doona ciidamo gaar ah haana soo tallaabo sharci a ku qaado doonaan dadka iyo oniska kooyan goobo tal- waa tallaabadan iyo qaadi xukuumadda somalilan iyo weybaaye ka doodahayana anti ama iyo edadoo laguku horseedahaya anti guda somalilan usikafaafa caawaqa corona oo dunida eedan saameeya islamarkaadna kiisaskii inkada dambeeyay lagu heli dalalka ethoobiya soomaaliya iyo jabuutia ciidamada dowladda soomaaliya ee dhowaan la wareegay deegaanka janaal ee gobolka shabeellada hoose ayaa weybayoomilas weli kuwadaana howlgalo shaldoban oo ku dhan ee ururka al-shabaab howlgalka ayaa weyba hogaamiyay taliga ciidanka dhulka saas oo kale weyba deegaanka janaala laka sameeyay amayo ciidamada ka sameeyana howlgalo laka xaqiijo ammaanka ilaa hadda may sheegna ilaa ka qoobadiyo howlgalka taliska ciidanka xooga dalka iyo weybaayo sheegan antiga ku horseedeen weeraranku kooyi dhinaga al-shabaab waa ku cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan oo faahfaahinta warkanin haya taliyaha ciidamada qaybta lixdamaad ee xoogga dalka oo ka howlgalow deegaanada koonfur galbeed jenaraal maxamed sheekh cabdulaahi ciirow iyo weliba uuse sheegay in al-shabaab deegaano badan oo ku tirsan gobolka baay iyo bokool iyo dhowr jeer kala dagaalameen islamarkaasna iyo khasaare shalduun iyo njeysadan weliba uuse sheegay taliyaha in ciidamada dowladda iyo fashilyan weerara iyo al-shabaab ha ka qaadan deegaanada buur eyle walaag iyo xawaal barbaara deegaanadaas oo uuse sheegay in hore dad anka dhibaatay jiran al-shabaab shabaab yes waa la dagaalanay shabaab meelo wa waa isku dayeen inayna soo weeraraan waana muxuu ahaa waa la jebiyey cashar lama ilaawaanana waa la siiyey isla markaas shabaab waxaa lagula diriray goobo badan sida meesha la yidhahdo buur eyle waxaa lagu oo ay sh- dad shacab ah ay ku dhibaateynayaan oo zakaawaad been ah oo baad ah intay dad ka soo urureen meesha ay een, dad kaga soo urureen laga hortagay iyagana waa laga eriyey een, shacabkii een, xoolahaas iska lahaana waa loo celiyey een, waxaa kale lagula diriray meesha la yidhaahdo een, walag een, shabaab een, jab baa lagu gaarsiiyey hubna waa laga soo furtay shabaab waxaa lagula dagaalamay habaal barbaar een, saas oo kale hubna waa laga soo furtay waana lagu jebiyey sidoo kale taliyaha weliba uuse hadalsha intaas ka daray in howlgalka ku dhanka ah iyo sii socdo doona al-shabaab awdiinle iyo een, meesha la yidhahdo awdiinle iyo waxay udhexaysaa een, qasax dheere saas oo kale waa lagula diriray een, hubna waa laga soo furtay shabaab jab badan baa loo geystay een, haddana muxuu aha kama istaagin howlgalladana weli way socdaan waana daba taagnaanaynaa ilaa laga sifeeyo nabaddiidka meel kasta uu joogo waayo shacabku wuxuu fahmay inaan wax khayr ah u sidin shabaab sidaa daraaddeed nin kasta oo soomaali ah oo fahmay shabaab diyaar wuxuu u yahay ah, in uu ka qayb qaato tirtiridda al-shabaab si kastaba hadalka taliyaha ciidamada xooga dalka qaybta lixdamaad iyo weliba uusaha ka eeday xillo dhowr jeer iyo al-shabaab weeraro ka qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda iyo ka leeyin deegaano ku tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan radio warsan baydhaba
weli warkaasi inku kooyahay dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhaba isla wararka coronavirus iyo reedanka nagadaan ee madaxweynaha dalka koonfur africa ayaa ka dhawaaqay intii dalkaas gala doona xaalad degdeg ee muddo labaati kow maalmood ee sababo la xiriira cudurka coronavirus go-aankan iyo ee dhaqangala doona lagu bilaabo maalinta khamiiste hadda reertay ilaa toban iyo shanta bilo abriil madaxweynaha weyba uuse sheegay keliya intiyo furnaado doonaan isbitaalada farmashiyaalka emailo lakagadawa raashiinka salanyaraya cudurka coronavirus tallaabadan a uuse ka dhawaaqay madaxweynaha dalka koonfur africa iyo weybaaye saameyn bileeran kuweeldhada doontay dad badan oyo gan- waa ganacsato rogan amyo ka ganacsadeen dalkaas weybana la reebo doonee guud ahaan dhaqdhaqaaqa dalkaas maadaama laku aragay kiisas horle dalkaas koonfur africa guud ahaan dhugunsadayaal warkaysan kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo nasurunkaninkaage warkaana shuur ismaail axmed aasin saarte waana siina dareer siyaasi salaadii farsameeya inta warkanka lamideereedna ku kulmaana saasi amaanaala